إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin baabka saddexaad oo safarka ka hadla ayaan kusoo jirnay waxaan soo gaarnay xadiiska afartan iyo koowaad wa can abi cabdillaahi waxaa laga wariyay khabaab ibnu larati radia allaahu canhu khabaab ibnu larati waxaan ihi waxaa la yidhaahdaa kunyadiisa abi cabdillaahi abu muxamedna waa la sheegaa iyo abu yaxya labadaasna waa la sheegaa khabaab ibnu larati ibnu jandal ibnu sacad ibnu khusayma ibnu kacab ibnu zayti manaat ibnu tamiim aa la yidhaahdaa waa ka qabiil ahaan nasab ahaan waa tamiimi laakiin xagga walaha ayuu yahay khusaaci oo waxa weeyaan carabtu dhaqamadeedii waxaa ka mid aha jaahiliga qabla alislaam qabiilba qabiil inuu ku duulo qabiilkii maantaas adkaado oo kroonaada qolada kale inuu kasoo qafaasho caruurta iyo naagaha iyo wixii uu markaas uga adkaado markaasna la adoonsado dadkaas lasoo qafaashay marka wiilkii wiilkan waxa weya waa lasoo qafaashay suuqa la keenay gaba reer khusaacaho layha ummu anmaar binti sibaac ayaa soo gadatay gabadhaas ayaa soo gadatay marka min asaabiqiina alwaliin ayuu ka mid ahaa dadka islaamka u hormaray waxaa la sheegaa ilaa lix qof waxa weeyaan ayaa ka horreyday oo ama shan qof ayaa islaamnimada uga horreyday markuu islaamay marka ilaahay dartiis ayaa loo cadaabay aad si aad u adag ayaa loo cadaabay mujaahid wuxuu yidhahdaa islaamka qof muujiyey oo la jahray waxaa ugu horreeyay rasuulka alleh iyo abubakar khabaab ibnularati iyo suhayb arruumi suhayb ibnu sinaan arruumi iyo bilaal ibnu rabax iyo camaar ibnu yaasir iyo ummu camaar intaas lixdaasaa ugu horreyday marka rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxaa difaaci jiray adeerkiis ayaa ilaahay ku difaacay abi aalib abubakarna tolkiis ayaa difaaceen laakiin inta kale cadaab ayaa la dhadhansiiyey biro oo dirac biraadyaal waxaa loo geli jiray bir ah markaas ayaa lagu xabisi jiray dab qoraxda kulaylkeeda marka dhibaatadu waxay gaari jirtay meel uun ilaahay og yahay oo aada u adag khaasatan khabaab ibnu arati maadaama addoon gabaru iska leedahay uu yahay gabadhii tolkeedao dhan ay ugu soo yeertay waxay tihi wiilkii saabi ayuu noqdo waa inxiraafay wuxuuna raacay agoonkii in cabdilmudalib ahaa ra'yigii iyo fakarkii uu waday markaasay u yimaadeen si ay u xushoodsiiyaan oo tarkiib iyo tarhiib loogu sameeyo oo dhinacna looga cabsigeliyo dhinacna loo xishoodsiiyo waxa weeyaan xoogaa loo rajogeliyo marka waxay ku yidhahdeen ma agoonkii ina cabdilmudalib ahaa ayaad raacday agoonkaas miyaad ra'yigiisii raacday rasuulkii allaan anigu rumeeyey rasuulkii alle ayaan anigu rumeeyey waana islaamay sidaas ayuu yidhi mana qarsano dadkii haddii islaamka la jahra ugu horreeyey sidaas uga mid ahaa oo la jahray marka way cadaabi jireen marka waxa weeyaan mararka gobol waxaa dhici jirta yidhi salli oo caw ah in waxa weeyaan la ii aniga dhan laygu duubo korka la iiga duubo markii laygu duduubo ayaa dab laygula shidi jiray yuu yidhi salligaasna waxaa dami jiray yuu yidhi korkayga qoyaanka ka imaanaya iyo dhacaanka korkayga ka baxaya ayaa dami jiray marka taas waxay kutusaydaa gaalada naxariis darradooda iyo caaqibad darradooda iyo qaabkay wax u cadaabi jireen iyo dadka mu'miniinta siday ugu safri jireen islaamka iyo diinkooda ay ugu safri jireen oo ugu adkaysan jireen ilaahay raadiha ka noqdo ee waqtigii dambe islaamku cisoobay wuxuu dhihi jiray bal dhabarkayga fiiriya marka dhabarkiisa waxa weeyaan habay yaraatee wax hiliba laguma arag dagaalkii beder ayuu ka qayb galay iyo goobihii ka dambeeyey oo nabigu ka dagaalamay sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu walaaliyey isaga iyo ninka la yidhaahdo tamiim mowlaa xaraash ibnu sima ayuu walaaleeyey kadib uu xanuunsaday xanuun aad u adag ayuu qabtay ayaa qabtay magaalada kuufa ayuu degay markuu degayna magaaladaas ayuu ku dhintay qofkii ugu horreeyo saxaabada ka mid oo halkaas lagu aasa ayuu ahaa sanadu markay ahayd soddon iyo toddoba ayuuna dhintay raximahullah radia allahu tacaala canhu radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi khabaab ibnu larati shakawnaa waxaan u sheeganno u dacwoonnay ilaa rasuulillahi rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam shakaayada waxa weeyaan waa dhib ku haya inaad ka dacwooto marka mushrikiinta dhibaato ka soo gaartay ayay uga dacwoodeen yidhahdeen rasuulka allow dhibkaas ayaa gaaladii naga soo gaaray oo dhibaato badan ayaana soo gaartay marka ilaahay maa noo tuugtid wey shakawnaa waan u sheegana waan u dacwoonay ilaa rasuulilahi rasuulka alleh sala allahu caleyh wasalam walxaal huwa rasuulku mutawasidun uu barkan yahay burdatan go' go-aasoo lahu asagoo u sugnaatay fii dilli lkacbati kacbada horkeeda asagoo ku barkan faqulnaa waxaan idhi alaa tastansiru lanaa maa gargaar noo dalabtid alaa tadcuu lanaa ma ilaahay noo tuugtid rasuulka allo rasuulka allow maa ilaahay gargaar nooga dalabtid maa ilaahay noo tuugtid qaala markaasaa nabigu wuxuu yidhi qad kaana wuxuu waxa ahaa qad kaana wuxuu ahaa man dadkii qablakum idinka idinka horreeyey yu'khadu rajulu qofka waa la soo qaba jiray dadkii idinka horreeyey idinka qofka waa la soo qaba jiray markuu islaamnimo lagu arko qad kaana wuxuu ahaa man dad qablakum idinka idinka horreeyey yu'khadu rajulu qofka mid lasoo qabto oo fa yuxfaru lahu loo qodo fil ardi dhulka oo fa yujcalu la yeelo fiiha dhexdeeda dadkii idinka horreeyey qofka waa lasoo qabanaa dhulka god looga jeexin qaarka dambea loo gelin uma yu'taa waxaa lala imaanayaa bilminshaari minshaara lala imaan fa yudacu waa la saarayaa calaa ra'si madaxiisa fa yujcalu waxaa laga yeelayaa nisfayni laba nisa laga dhigi halkaas madaxa inta laga saaro ayaa minshaartaas laba cad looga dhigi wa yumshadu waa lagu shanlay jiray biamshaadi alxadiidi birta shanlayaalkeeda maa duuna laxmi hilibkiisa iyo wacadmi lafta inta udhaxayda shanla biraha inta lasoo qaato ayaa hilibkiisa iyo laftiisa lagu kala shanlay jiro o lagu kala saari jiray maa yasuduhu qofkaas kama celi jirin daalika cadaabkaasu can diinihi diintiisa maa yasuduhu qofkaas kama celi jirin daalika cadaabkaasu can diinihi diintiisa kama celi jirin oo saasay ku sabri jireen wallaahi ilaahan ku dhaartu yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam layutimana allaahu alla waa dhammaystirayaa haadal amra arrinkan oo islaamnimadaa alla waa dhammaystirayaa xataa yasiira ilaa uu socdo alraakibu qofka musaafirka ah min sanca sanca uu ka soo tago magaalada oo yaman caasimadeeda weeye ilaa xatramowt xatramowt meesha leedaha ilaa uu ka tago iyaduna waa yaman laa yaqaafu xaaluusan ka cabsayn ila allah allah maahane iyo wa di'ba uubato calaa qanamihi arigiisa uga cabsado dibiga baal eyga u ego ay dibadeeda weeyo dabada duurka ku nool ey duurka ku nool weeye waa ay dibadeed iyo wa di'ba uubato calaa qanamihi arigiisa uga cabsado waxaa dhici doonta uhi nabigu sala allahu caleyh wasalam ilaahay diintan inuu dhammaystiro islaamnimadan ay xoogaysato uu gaaro qofku inuu ka soo safro sanca xadramowd uu yimaado intaas isagoon qof uu ka cabsanayaa jirin allah mooyaane iyo ariga ama uun uubata kaa cunta laakiin qof diintiisa inuu u cadaabo iyo inuu qabsto iyo inuu dilo uu ka cabsanaya aysan jirin walaakinakum idinka tastacjiluuna waa degdegaydan u fiirsada nabiga sala allahu caleyh wasalam waa degdegaydan dadka uu ku leeyahy waa dadkaas waxa weeyaan salliganta lagu duuba dabka lagula shidayo ayuu leeyaha weli waa degdegaydaan sabra markay yidhaahdaan ilaahay maa gargaar noo weydiid marka dad aan dab ilaahay ku shiday oo waxa weyan un dhib iyo waxa weyan dacfi islaam iyo un xoogaa u jeeda haddana isticjaal hadday sameeyaan waxaa dareemaysaa in manhajkaasu manhajka nabiga khilaafsan yahay sala allahu caleyh wasalam ee la rabo sabar badan iyo adkaysimo badan in la sameeyo rawaahu lbukhaariyaa wariyey wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa wahuwa nabigu mutawasidun waa barkanaa burdatan go waqad laqiinaa waxaana kala kulannay markaan aan usoo dacwoonayno min almushrikiina gaalada shidatan dhib ayaan kala kulanno cadaab iyo ciqaab badanaan kala kulannay wa can ibni mascuudin cabdullahi mascuud waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi lamaa kaana markuu ahaaday yowmu xunaynin maalintii xunayn aathara rasuululahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama wuxuu u xulay amase waxa weeyaan wuxuu ku fadilay oo macnaha dheeraad siiyey naasan dad filqismati qaybtii xunayn waxa weeyaan waa sanadii sideedaad waa xunaynka waxaa la dhaha waadi magaalada maka iyo daa'if meesha udhaxayda ku yaallo waxa weyaan bannaankan carafaad ayuu waxa weeyaan ka dambeeya dhowr iyo toban mayl ayaa maka uu magaalada maka u jiraa oo meel la yaqaano oo dagaalkaasu ka dhacay waxayna ahayd sanadii sideedaad ee hijriyada markii maka la furtay oo bisha ramadaan maka la furtay bishii ku xigtay oo shawaal ayay ahayd oo nabiga sala allahu caleyh wasalam halkaas ayuu maqlay haqiif iyo hawaasin qabaa'ilkaasoo is aruursaday markaasuu nabigu aaday sala allahu calay waslm halkaasaa dagaalkaasu ka dhacay marka xunaynaa la yidhahdaa marka hanti aad u fara badan ayaa nabigu halkaas ku qaniimaystay lamaa kaana markuu ahaaday yowmu xunayni maalintii xunayn oo hanti aad u fara badan oo qaniimaha lasoo helay aahara rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu dheeraad siiyey naasan dad filqismati qaybtiiuu dheeraad ku siiyey oo wakhaasatan dadkaas uu dheeraadka siiyeenoo waxay u badnaayeen oo ahaayeen dadkii waxa weeyaan soo islaamay isla markaas maka la furtay dadkii maka ku soo islaamay ayay ahaayeen marka saxaabadii hore ee waxa weeyaan soo jihaaday siddeedda sano ee saddex iyo tobanka sano ka horreeyey diinta loo cadaabayey ee ku safrayey waxa weeyaan koob iyo labaatankaa sano diinta usoo rafaabayey badankoodii wuu qadiyey nabigu sala allahu caleyh wasalam wuxuuna siiyey waxa weeyaan hantidii kuwii diinta la dagaalami jiray ee ka soo horjeeday ee waxa weeyaan cadowga asaga ku ahaa ee soo islaamay maka markii la furtay oo muslimkii awooddii la wareegay kuwaas ayuu hantidii siiyey taas marka waxay ku dareensiinaydaa inay ahaa jihaadka nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada inaysan u dagaalamayn kursi aad heshid inaysan u dagaalamayn dhaqaale aad heshid inay u dagaalamayeen ilaahay raallah idinka noqdo diinta alle ha kor noqoto oo waxa weeyaan dadka ay kula dadaalayeen oo dhaqaalaha iyo waxaas ay ayaguba siinayeenba kuwa ayaga ka soo horjeedi jiray si ay naar uga badbaadiyaan marka inay ayagaas islaamka loogu soo jiido islaamka la jeclaysiiyo laakiin kuwan mujaahidiinta ah waxaa ku filan iimaankooda ilaahay weynaa subxaana wa tacaala oba naftooday ka gateen dad adduunyo qiimo la leedahay ma aha marka sidaasa wax loo qaymay jiro nabiga iyo saxaabadu wax u miisaami jireen laakiin anaa usoo dagaalamo anaa leh taasoo iska nidaamka jabhadaha kaleetee ma ahan mujaahidiinta dariiqooda iyo manhajkooda fa acdaa nabigu wuxuu siiyey alaqrac ibnu lxaabis alaqrac ibnu lxaabis wuxuu siiyey nabiga sala allahu calayh wasalama mi-atan boqol oo minal ibili geel ah boqol halaad ayuu siiyey aqrac ibnu xaabis ayuu boqol halaad siiyey boqoradii wuxuu ka mid ahaa mase madaxdii macnaha reer tamiim ayuu ka mid ahaa jaahiligiina wuxuu ahaa nin sayid ahoo nabadoona waxa weeyaan islaamka dhexdiisa nabadoonu ahaa sidaasoo kale nabiga sala allahu calay waslm wuxuu wa acdaa nabigu wuxuu siiyey uyaynata ibnu xisn cuyaynata ibnu xisn alfazaari cuyaynata ibnu xisn ibn badri alfazaari ayaa la yidhaahdaa mila daalika boqolkaasoo kaleeto ayuu siiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam wa acdaa wuxuu nabigu siiyey sala allahu calayh wasalama naasan dad dadkaasoo min ashraafi alcarabi carabta ashraaftoodii macnaha kuwa madaxdoodii ahaa wa aaharahum waa u dooro nabigu ayaga ayuu dheeraad siiyey yowma idin maalinkaas fi lqismati qaybta wa aaharahum dadkii madaxda ahaa nabadoonnadii iyo ru'asadii dadkaas ayuu nabigu u dooray yowma idin maalinkaas filqismati qaybta fa qaala rajulun ninaa wuxuu yidhi oo nabiga ku yidhi wallaahi allaan ku dhaartay inna haadihi tan qismatun waa qayb maa cudila fiiha aan cadaalad lagu samayn nabiga hortiisa kama dhihin meelu kaleyi nabiga cadaaladiisii waxa weeyaan iyo qaybtii uu wax ku qaybiyey ayaa nin saluugay markaasuu wuxuu yidhi wallaahi inaan tanu cadaalad waxa weeyaan lagu samayn ilaahay wejigiisana aan loola jeedin oo wuxuu leeyahy nabigaa diintii qalday asaguna wuxuu u arkaa cadaaladii iyo diinkii waardiyadiisa ninka u taagan inuu yahay ninkaasna waa dulquwaysira ninka la dhihi jiray ayuu ahaa dulquwaysira ninka la dhihi jiray ayuu ahaa oo nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam dhabarkiisa inay ka soo baxayaan khawaarijta oo manhajkaas dariiqaas uu asagu maalinkaas ku hadlay ku socda oo maalin kasta weligeed hor iyo dibba waxa weeyaan aaminsan inay yihiin ummadda kaliya ee diinta ilaahay ka run sheegayda ummadda kaliya ee aakhirada dooratay adduunya nacday ummadda kaliya ee xaqa alle siduu yahay u ilaalida ee aan barxin ee ilaahay xaqiisa aan qofna weybaysan inay yihiin waxa weeyaan ilaa aakhiri zamaan marka ugu dambey kan ugu dambeeyana nabigu wuxuu sheegay sala allahu alay slam dajaal inuu soo raaci doono asagoo ilaahay diinkiisa inuu u gargaaraya haysta oo le war ilaahay ha la raaco isagoo dajaalu midka ugu dambeeya soo raaci doona intii ka horreyda hadba meelay ka soo baxayaan markii ay meel ka soo baxaanba ilaahay baa jebinayuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam ilaa midka ugu dambeeya uu dajaal soo raaco waa arrinta maalinkaas nabiga siday u tumaayeen inuu diintii ka inxilaafay oo cadli uusan ku samayn oo dar alle uusan ula jeedin sidaas ayay ilaa qiyaamu saaca waxa weeyaan dajaal midka ugu dambey ilah soo raaca qaabkaasay u shaqaynayaan fakerkooduna uu yahay ciyaadan bilah ilahan ka magangalna wallaahi allaan ku dhaartun inna haadihi midaanu qismatun waa qayb qaybtaasoo maa cudila aan cadaalad lagu samayn fiiha dhexdeeda wamaa uriida loolamana jeedo fiiha qaybtaas wejhullahi ilahi wejigiis dar allana ma ahan cadaaladna ma ahan saasuu ku yidhi marka nabigu sala allahu alay slm meshaas ma joogo meel kale saxaabo kala maqlayda faqultu waxaan idin yidhi cabdullaahi bn mascuud wallaahi allaan ku dhaartay la uqbiranna rasuulalahi rasuulka allaan u sheegayaa sala allahu calay wasalam ninkan waxaas ku hadlay rasuulka allaan u sheegayaa fa ataytu rasuulkaan u imid faahbartuhu rasuulkaan u sheegay bimaa qaala wuxuu yidhi fataqayara waa isbedelay wejhun rasuulka wejigiisii xataa kaana ilaa uu noqday ka sirfi rinji gaduudan oo kale rinji gaduudan oo kale ilaa uu noqday caro kaliya sababtoo ah inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun yaa cadaalad samay haddaan alla iyo rasuul cadaalad samay fatahayara waa doorsamay wejhu rasuulka wejigiisa sala allahu calayh wasalam xataa kaana ilaa uu ahaaday ka sirfi sida rinji gaduudan oo kale uma qaala rasuulku wuxuu yidhi faman yacdilu yaa cadaalad samaynaa idaa lam yacdil illaahu wa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisu haddaysan cadaalad samayn ilaa nabigu waxa uu ku socdaa hawadiisa maaha wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa hawo maaha wuxuu ku hadlaya wax uu wax ku qaybinaya hawe ma aha waa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waxyigiis uu siiyey waxyiga uu waxyoodu ku socdaa haddaan allah iyo rasuul cadaalad samayn yaa cadaalad samayna ma jirto weeye taas waxay ku tusayda dadka ahlu xaqa ah dhibka la dhibayo qowlka lagu dhibayo iyo imtixaanka ay marayaan oo nabiyaalkii la marsiin jiray marka qofka daaciga ah iyo qofka diinta sheegaya qofka xaqa wada haddii sidaasoo kaleeto loo tuhmo waxaa la rabaa inuu ku daydoodo nabi maxamed sala allahu calayi waslm oo sabro inuu safro uma qaala nabigu wuxuu yidhi yarxamu llaahu allah u naxariisto muuse nabi muuse qad uudiya waa la dhibay biakara wax ka badan min haadaa kan dhibkan aniga maanta lay dhibay dhib ka badan ayaa la dhibay fasabara waana sabray nabi muuse calayhi salaam faqultu markaasaan waxaan idhi cabdullaahi bn mascuudaa leh faqultu waxaan idhi la jarama waxaa xaqiiqa ah laa arfacu ilayhi inaana nabiga u soo kor yeelayn bacdahaa dhacdadan ka gadaal xadiian war ballan weeyaan inuu yidhi dhacdadan maanta dhacday kadib inaana nabiga u soo sheegayn wax dhacay maxaa yeele dhibaato iyo muruga un baan u siyaadiyey nabiguna naftiisa uma aarsan jirinoo hadda ninkii inta qabtay ma uusan ciqaabin nabiga sala allahu calayh wasalam muttafaqun caleyh wa qowluhu yidhi kasirfi huwa bikasri saadi saadka waa lahoos dhigaa almuhmalati la dhiic tiray wa huwa sibqun waa rinji axmaru gaduudan wacan anasin waxaa laga wariya radi allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa araada allahu alla markuu la doono bicabdihi addoonkiisa alkhayra khayr cajala lahu wuxuu usoo dedejiyaa alcuquubata cuquubada fi dunyaa adduunyada ilaahay addoonkiisa markuu khayr la doono cuquubada dembiga uu galay cuquubadiisa adduunku usoo dedejiyaa markaasaa wixii yaroo dunuubuhu galay kulli adduunkaa lagu ciqaabi hadhow aakhiro wuxuu tegin isagoon dembiba lahayn loo ciqaabo markaasuu jannada iska aadi waidaa araada allahu alla markuu doono bicabdihi addoonkiisa ashara dhib markuu la doono amsaka alla waa ka haya canhu qofka bidembihi dembigiisa ilahay dembigiisa uma ciqaabo waa lagu buunbuuniyaa waa lagu bullaaliyaa dhaqaalaha waa lagu sii daaya caafimaadka nabadgelyada markaasuu ku bullaalahu is yihahdaa adiga haddee qof la doortaad la tahayba xataa yuwaafiya si uu ugu oofiyo bihi dembigaas yowmaalqiyaamati maalinta qiyaama maalinta qiyaamo isagoo dhammaystiran dembigiisa oon adduunka waxba loona soo ciqaabin ayaa ilahay ku ciqaaba ciyadan bilah marka waxaa la rabaa qofka muuminka ee xanuunka dareemaya faqriga gaajada cabsida inuu ku sabro oo uu ogaado inay dembi dhaaf u tahay oo ay u tahay dunuubtiisiyo la baabi'inayo hadhow ilaahay hortaga isagoo caddaysin ah hadduu ku sabro kuna dhowrsado marka waa waxa weeyaan aad arrintaas in looga faaiso dhibaatooyinku waa dhacayaane sabar la kaashado wa qaala nabi nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina cidama aljaza abaalmarinta weynankeedu maca cidami albalaa dhibaatada weynankeed ayuu la jiraa dhibaatada weyn abaalmarin weynaa la jirta sheekh maxamed bin saalix uthaymiin raximahullah markuu sharxaya axaadiistan sabarka wuxuu yidhaahdaa dhibka qofka muuminka ku dhacaya hadduu ku sabro laba shay uu leeyahy oo waa maxe ajar waa leeyahay oo sabarkaasu ajarka helaya dembi burburisna waa leeyahoo dhibka ku dhacay iyo xanuunkan laftirkiisa dembi burburisa waa hadduu sabro hadduusan sabrin ajarkii weynaa laakiin dembi burburiskii marwal waa hela waa arrin aad u qiimo badan o cajiib badan dambi burburiska dhibka qofka muuminka soo gaaraya dambi burburis mar walba waa u yahay saasuu leeyay wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina cidama aljazaa abaalmarinta weynankeedu maca cidami albalaa dhibaatada weynankeedu la jira wa ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeyey idaa axaba qowman dad markuu jeclaado ibtalaahum alla waa imtixaana faman radiya qofkii raalli noqda oo qadarkaas alle ku raalli noqda falahu ridaa raalli ahaanshuu leeyahay waman sakhida qofkii carooda falahu sukhdu caro alluu leeyahay qofkii marka ilaahay wax ku soo qadaro faqri gaajo gablan murugo culays cabsi qofka caro iyo xukunka alle caro ka muujiya caro alluu leeyahy marka kaas kaas ajar ma laha qofkii laakiin ku sabra oo ku raalli noqdo o yidhahda allah soo qadaray dunuubtaydana iigu timi ilaahay baan ugu sabraa waxa weya raalli ahaansha alluu leeyahy rawahu timidiya weliy wa qala wuxu uhi xadiiun xasan waa xadiis xasana wa can anas ibni malikin waradia allahu canhu qaal kaana bnun wiil ayaa u sugnaa liabi alxata radia allahu canhu kaana wuxuu ahaa ibnun wiil wiilkaasoo liabi alxata u sugnaaday abi alxa waxa weeyaan abi alxa magaciisa waxa la hahda zayd ibnu sahl alansaari zayd ibnu sahl alansaari anas ibn maalik hooyadiisu qabay umu sulaym umu sulaym binti milxaan waxa weeyaan ayuu qabay radia allahu tacaala canhaa anas laakiin asagu ma dhalin anas ibnu maaligaa la yidhahdaa ibnu nadri marka wiil ayay u dhashay umu sulaym oo ku hooyo ah anas ibnu maalik kaana bnu wiil ayaa liabi alxata u sugnaaday kaana bnu wiil wuxuu ahaa wiilkaasoo liabi alxata u sugnaaday radia allahu canhu yashtakii mid xanuunsanaya ishtaka waa xanuunsaday hadda xanuunu xanuunka ishtikaha waxaa loo isticmaala badanaba xanuunkaaga markaad qof u sheegato laakiin hadda loolama jeedee waa xanuunsanaaye loola jeedaa waa xanuunsanaa fa kharaja waa baxay abualxata abu dalxa gurigiiu ka baxay oo magaaladu aaday faqubida sabiyu saqiirkii waa la oofsaday waa dhintay saqiirkii falamaa rajaca abu dalxata markuu soo laabtay qaala wuxuu yidhi maa facala bni wiilkaygii ka warrama wiilkaygii muxuu sameeyey waxna waa wiilkaygii ka warrama qaalat ummu sulayma waxay tidhi wahiya ummu sulaymna ummu sabiyu waa saqiirkaas dhintay hooyadiise huwa wiilku askanu maa kaana intuu ahaa haddu ugu degay ila awal waa rafanaayo nafta dhibayda laakiin nafta waa ka dhacda hadda meel iskaga yaalla marka hadalku waana ruun waana hadal cajiib badanoo waxa weeyaan hooyada oo weliba lagu yaqaana inay kasii qalbi jiracsantay aabbahe haddana waxa weyan sabarkeedu meesha uu gaaray meel oo aad u cajiib badan wey taasna iimaanka keenaya intu marka waxay rabtaa inuusan argagixin oy isagii sabar siido hooyadiiyaa waxay rabtaa aabbihii inay sabar siido taas waxa weeyaan marka waa wax yar oon aad u badnayn hooyo aabbihii ka sabar badan oo aabbihii sabar siinayda taasna iimaankaa keena oo gabdhaha mu'minaadka ah waa laga helaa waana ku sifaysan yihiin qaar badan ilaahay markuu subxaana wa tacaala qulubtooda iimaan ka buuxiyo faqarabad waxay u soo dhaweyday lahu faqarabad waxay u soo dhaweyday lahu abi alxa alcashaa cashadii usoo dhaweyday hadday marka hore u sheegi lahayd waa murgi lahayd xataa inuusan cashay inaan dhici kari lahayd fatacashaa waa casheeyey uma asaaba minha ayadiiu haddana asiibo markuu iska casheeyey maadama wiilkii inuu degan yahay loo sheegay ayadiiu haddana u galmooday falamaa faraqa markuu ayadii ka soo jeestay oo uu si fiican u degay qaalad waxay tidhi waaru sabiya marka saqiirka astura haddee ha lasoo aaso cunuga waayaaba cunugi ma dhint waa dhint falamaa asbaxa markuu waa bariisay abu alxa ataa rasuulalahi rasuulka alli u tegay sala allahu caleyh wasalam fa ahbarahu rasuulku warkii uu sheegay rasuulka allow waxa weye wuxuu yidhi umu salama maanta saasay ii gasho ummu sulayman dhihi tegi ummu sulaym wey umu salama maahane carabtana dhaqankoodu wuxuu ahaa iyadoo meyd u yaallo inay macnaha jimaac galaan oo ninku haweentiis u galmoodo arrintaas aad foolxumay u arki jireenoo waa aaday u dhibsan jireen marka arrintii uu nabiga u sheegay sala allahu alay wasalam maanta xaala saasaa dhacday falamaa asbaxa abu alxata ataa rasuulalahi u tegay sala allahu alay waslm fa ahbarahu arrin warkii u sheegay faqaala nabig wuxuu yidhi acrastum leyla xalay ma aroosteen macnaha xalay ma kulanteen oo ma isku galmooteen weeye qaala wuxuu yidhi abu dalxa nacam haa qaala nabigu wuxuu yidhi allaahuma baarik lahumaa ilaahu u barakee kulankooda xalay ay is arkeen oo ninkan iyo haweentiisa ilaahya u barakeeyo qayr habeenkaas ka dhali marka waxaa jira axaadiis saxiixa oo ku soo aroortay ninka iyo haweentiisa waxa dhex mara inuu sheego waa xaaraan waana mamnuuc lamana ogola maal aad u foolxunu nabiguna ku tilmaamay sala allahu caleyh wasalam haddeerna abudalxa waxaan ognahay inuu u sheegay rasuulku yidhi xala waa is aragna marka waxay culummadu yidhaahdaan waxa weeyaan shayga xaaraanta oo aan la ogolayn in la sheego waa ninku inuu yidhaahdo xalay haweentayda waa la kumo saas iyo saasaan u kulanno kayfiyo iyo qaab uu sheego laakiin waa kulannay oo kaliya waxa weyn taasu inaysan mamnuuc ahayn ayay ku tusayda wa khaasatan markii xugun sharciga ku tacalluqo ama faa'iido kale fa waladad way dhashay ummu sulaym hulaaman wiil habeenkii uuray qaaday waxa weyn wiilay dhashay fa qaala lii wuxuu igu yidhi waxaa dhaha anas ibnu maaliin fa qaala anas wuxuu yidhi anasa wuxuu lahaye faqaala lii wuxuu aniga igu yidhi abu alxa liidu waa anas bin maalik faqaala lii aniga wuxuu igu yidhi oo anas abu dalxa adeerkay abu dalxa wuxuu igu yidhi markii wiilku dhashay ixmil qaad aanasow hu wiilkan xataa taatiya ilaad ula tagto bihi wiilkan nabiya nabiga sala allahu alay slm wiilkan qaad nabiga ula tag wa bacaa wuxuuna diray abu dalxa macahu wiilka la jirkiisa bitamaraatin timiryaal xoogaa timira uu inta u dhiibay yidhi timirtan qaad wiilkan qaad nabiga uge caruurtu marka ay dhalato waxa weeyaan waxa la yidhaha taxniig ah loo sameeya taxniigga waxa weyaan timir inta la calaliyo la burburiyo markaad aad biyo oo kale ka dhigto inta fartaada ku tirto waxa weeyaan inaad afka saqiirka kala qaadee dhanxanaga aad uga dhajido si oo wax shay macaan uu u galo marka ugu horrayda carruurkan saqiirka dhuuntiisa waana tafaa'ulo waxaa la rabaa geeddan timirta waa geeddii uu ku miihaaliya nabigu sala allahu calay waslam qofka muuminkaa marka waxaa la rabaa sida macaankaasu qalbigiisa u galay iimaan inuu qalbigiisa u galo saasaa la rabaa marka timir iyo isagii iskugu dhiibay fa qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu cala waslm marka waa u qaaday nabigii u geeyey nabigii markii loo gey nabigaa hadlay fa qaala nabigu wuxuu yidhi am macahu shayun carruurka ma waxbaa la jira asaga kaliya mid wada mise wax kalood wada waa jiraan qaala anas wuxuu yidhi nacam haa tamaraatun macahu la jirkiisa tamaraatun dhowr xaboo timir ha ahaatay oon wadaa fa akhadahaa timirtii uu qaaday annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam famataqaha waa calaliyey uma akhadahaa nabigu timirtii waa ka soo qaaday min fiihi afkiisuu nabigu ka soo qaado ka soo bixiyey fa jacalahaa timirtii wuxuu yeelay fii fiyi sabiyi saqiirka afkiisa dhexdiisuu yeelay tafarta lagu qaado a dhanxanaka uma xanakahu dhanxanku ugu dhejiyey uma xanakahu marka dhanxanaga ayuu ugu dhejiyo caruurkii ayuu waxa weyn u taxniikijo ugu dhejiyey dhanxanagiisuu saas farta ugu daliigo ugu marmariyey wasamaa nabigu wuxuu ku magacaabay wiilkiina cabdallaahi uu ku magacaabay muttafaqun calayh taasna waxa weyaan caruurta magac in loo baxsho markay dhashaanba iyo maalinta toddobada in magac loo baxsho labadaasba sunnada waa ku suganta maalinkaas uu dhasho waa loo bixin hadda wiilkaan maalinku dhashana ugu baxsho maalinka toddobada ay tahayna waa loo bixi karaa labadaas maalmooda loo magac bixiyaa mideeda kaleeto magacyaalka laba magaca ugu fadli badan cabdiraxmaan iyo cabdulaahi saasaa nabigu sheegay sal allahu caleh wasalam marka labadaas magacna in laga faaidaysto caruurta loo bixiya nabigu marka magac macaanna waa u baxshay taxniigana waa ku sameeyey ayaan caruurka markuu kuu dhasho laba shayba waa la sameeyaa marka ugu horreyda dhegta midigtaaha looga adimaa si dhegtiisu waxay maqasho ugu horreeya tawxiidka u noqdo dhegta bidixdana waa looga aqimaa intaas markaad samaydo timirtaasaa la calliyaa dhanxanaga looga dhejiyaa si qalbigiisa wax macaan u galaan marka ugu horayda si tafaa'ul fiicana laga rabaa qalbigiisa iimaan u galo oo shirkiga iyo xumaantu aysan u gelin wa fii riwaayatin lilbukhaari waxaa ku sugnaa qaala ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi faqaala rajulu ninaa yidhi oo ninkaasoo min alansaari ansaarta ka mid ah sufyaan ibnu cuyayna ayaa wuxuu yidhi waa waxa weeye qariinu maalik ibnu anas imaam maalik qariinkiisi weeye waa waxa wey ibnu taabici taabiciin wey wuxuu yidhi ninka la yhaha sufyaan ibnu cuyayna faqaala rajulu ninaa yidhi min alansaari ansaarta ka mid ah fa ra'aytu waxaan arkay tiscata awlaadin sagaal carruur ah sagaalkaasoo kulluhum dhammaantood qad qara'u lqur'aana qur-aanka akhriyeen sagaal carruura oo sagaalkuba qur-aanka xifdiyeenaan arkayuu yidhi ayaan arkay yacni wuxuu la jeedaa min awlaadi cabdilaahi wiilkii cabdulaahi nabigu u baxshay carruurtiisii almawluudi ee habeenkaas la dhalay wiilkii umu sulaym loo dhalay iyo abu talxa oo habeenkii sabarkii ay sabreen ilaahay waxweyne kulankaay kulmeen uu nabigu ugu duceeyo ilaahay u barakeeyey wiilkii habeenkaas ka dhashay kulankii ahaa sagaal caruuru dhalo sagaal xaafiday noqdeen saas alla u barakeeyey marka taas wuxuu kutusayaa sabarka waxa weyn timaarta degdegaahuu leeyahay adduunka iyadoo midii aakhiro kasii weyneedna ay diyaar tahay ilahay saas u barakeeyey wiilkii wa fii riwaayatin limuslim waxaa ku sugnaa maanta waxaa dhintay ibnun maata waxaa dhintay ibnun wiil wiilkaasoo liabi dalxa u sugnaaday min umu sulaymna uga sugnaaday umu sulaym u dhashay fa qaalad waxay ku tihi umu sulayma ku tihi liahliha eeladeedii qaraabadeedii waxay ku tihi laa tuxadiu ha u sheeginina abaa dalxa bibnihi wiilkiisa ha u sheeginina inuu dhintay xataa akuuna si aan u noqdo ana aniga uxadiu midda u sheegta anigu si aan qofka ugu horreeya u sheeg aan u noqdo bal yaan loo sheegin waxa weeyeen qaabka ugu fiican oo u sabri karo inay ugu sheegtay rabtaa fa jaaa waa yimid faqarabat waxay u soo dhoweyday ilayhi abi alxa cashaan cashay u soo dhoweyday faakala waa cunay wa shariba waa cabay uma markaas kadib tasanacad way isku hagaajiday macnaha way isku qurxiday tasanacad way isku hagaajiday lahu ninkeedii axsana maa kaanad intay ahayd midday ugu wanaajin isku ugu wanaagsaneed axsana maa kaanad intay ahayd markay ugu wanaagsaneed tasanacu mid iskugu iskugu hagaajida siday iskugu hagaaji jirtay oo ninkeeda iskugu qurxi jirtay sidii ugu qurxooneeday iskugu qurxiday uma tasanacad way isku hagaajido way isku qurxiday lahu ninkeedii axsana maa kaanad intay ahayd markay ugu wanaagsaneed tasanacu mid iskugu qurxida intay ahayd midday iskuqurxinta ugu sarayday qabla daalika markaas ka hor markaas ka hor siday iskugu qurxi jirtay sida ugu ficnada iskugu qurxiday fa waqaca biha waa ku dhaco waa u galmooday markay isku qurxiday waa hadduu soo jiidatay waa u galmooday marka markii uu u galmooday falamaa an ra'at markay artay annahu qad shadica inuu dhergay markay aragtay inuu dhergay oo uu ka dhergay wa asaaba minhaa oo cuntadiiu macnaha ka dhergay wa asaaba minhaa iyadiina uu asiibo u galmooday qaalad waxay tidhi yaa abaa dalxa abaa dalxoo an ra'ayta bal ka warran low anna qowman haddii dad acaaruu ay caariyeeyaan caariyatom alaabtooda ahla beytin qoys haddii dad alaabtooda ay qoys caariyeeyaan oo fa dalabuu hadhow qoladii alaabta bixiday ay ka dalbadaan caariyatahum caariyadoodii oo yidhahdaan alaabti noo soo celiya alahum qoladii alaabta la caariyeeye ma u sugnaaday an yamnacahum inay diidaan oo yidhahdaan maya alaabta ma baxayno qaala abu dalxa wuxuu yidhi laa maya ma diidi karaan fa qaalad waxay tihi faxtasib haddee ajar gurubso ibnaka wiilkaaga ka ajar gurubso qaabka balfahamsiinta iyo miaalka iyo tusaalaha cajiibka fiiri waxay leedahay wiilkan allah awalba na caariyeeyo na siiyey inagu iskama lahayn haddana allihiina siiyaa dib u qaatay ma inaan isku dhajinnaa saasay leedahay allah ilaahay weyne subxaana watacaala waxa weeyaan fahamka iyo sabarka iyo iimaanka hadba qofka intuu doonuu siiya ilaahay subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi anas ibnu maaligaa leh faqadiba waa cadhooday abu dalxa uma qaala wuxuu yidhi tatruk taraktinii waad iga tagtay xataa idaa tadallaqtu markaan iswasaqeeyey uma akhbartinii markaas kadib aad ii sheegtay qaala anas wuxuu yidhi faqadiba waa cadhooday abu dalxa markii saas loo sheegay oo anagin carabta dhaqankooda ka mid a iyadoo meyd u yaallo inaysan janaabo gelin faqadiba waa cadhooday abu dalxa uma qaala wuxuu yidhi markuu cadhooday kadib taragtinii ummu sulaymay waad iga tagtay oo macnaha waad ii kaadid oo iima sheegin xataa idaa tadallaqtu markaan iswasaqeeyey macnaa markaan janaabo galay uma akhbartinii waad ii sheegtay bibnii wiilkaygii faindalaqa waa tegey xataa ataa rasuul allahi ilaa rasuulka alla uga yimi sala allahu calayhi wasalam inta tegay rasuulka u tegey ouba arrintan waxa weeyaan ku cusub uu u sheegay oon dhaqanka iyo caadadooda aan waafaqsanayn xataa ataa ilaa u tegay rasuulallahi rasuulka alle sala allahu calay wasalam fa ahbara wuu u sheegay abu dalxa hu rasuulka bimaa kaana wixii dhacay bimaa kaana wixii dhacay ayuu u sheegay faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam baaraka allahu allah iniin barakeeyo lakumaa labadiinna fii laylatikumaa habeenkiinna ilaahay habeenkiina ha idiin barakeeyo kulankii aad xala kulanteen wax kayr allah idinka siiyo baaraka allaahu lakuma allah idiin barakeeyo fii laylatikuma habeenkiinna qaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi faxamalat way uuraysatay umu sulaym way uuraysatay habeenkii uuraysatay qaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi wa kaana rasuululahi rasuulka allena wuxuu ahaa sala allahu alay slam fii safarin safar mid ku sugan nabigaa safray umu sulaym iyo zawjkeedii abu dalxana way raaceen wa kaana rasullahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calay waslm fii safarin safar mid ku sugan wahiya umu sulaymna macahu rasuulka la jirhkiisay aheed wa kaana rasuululahi rasuulka allena sala allahu calay wasalam caadadiisu waxay aheyd idaa ata almadiinata magaalada madiine markuu imaanaa min safarin safarna uu ka imaanaa laa yatruquha midaan kusoo guurayn duruuqan guurayn dheelmad kuma soo geli jirin waana arrin muhiima xikmado badanaana ku jira waxaana xikamtaas ka mid ahaa waxaweyn raggii maqnaa haweenkoodii inay ogaadaan inay soo socdaan oo ay isku diyaariyaan oo habeen madow aysan ayagiyo basaaso usoo gelin oo meeshaasna cara inay ka timaaddaan dhacda waxa weyn gabadhii oo isdiyaariday oo maasha allahu ku tala gashay inuu ninku yimaado ayaa la rabaa marka nabiga kuma soo dheelma jirin fadanow way u soo dhowaadeen nabiga iyo saxaabadii min almadiinati magaaladii madiino abu dalxa iyo zawjadiisa umu sulaym iyo nabigii waa wada socdaan fa darabahaa umu sulaym waxaa qabtay almakhaadu fooshiya qabatay magaalada iyadoo lagu soo dhow yahay faxtabasa waxaa ku xayirmay calayhaa korkeeda abu dalxa abu dalxa ayaa ku xayirmay oo waxa weeye gabadhii foola qabatay bis asagiina marka kama tegi karo waa ku dul xayirmay wandalaqa rasuululahi rasuulka allena waa tegey sala allahu alay slam magaaladiisu u galo qaala abu dalxa wuxuu yidhi qaala waxa weeye anas ibnu maaliga wuxuu yidhi dheh qaala anas ibnu maaliga wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhahaya abu dalxa inaka adiga ilaahow alluu la hadlaa inaka adiga allah lataclamu waxaad ogtahay yaa rabbi rabbiyo annahu shaniya yucjibunii inaan jecelahay an akhruja inaan baxo maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu caleyh wasalam idaa kharaja markuu baxo wa adkhula aan soo galo macahu rasuulka la jirkiisa idaa dakhala markuu soo galo wuxuu ka mid ahaa abu dalxa nabadoonnadii nabiga sala allahu alay slam baycatu ridwaan la soo galay inay ilaalinayaan oo ehelkooda iyo naftooda waxay ka difaacan ay ka difaacayaan sidaas darteeda waxa weeyaan nabiga sala allahu alay slm markuu baxayana inuu raaco jeclaa waxuu meeshuu ka dagaalamo kala dagaalamo markuu soo galana uu la soo galo garabkiisa uu sidaas u taagan yahay ugu nusraynayo wix ilaahay ansaar ugu baxshayna waa sidaas weeye marka ilaahay waad ogtahay yii inaan jecelahay inaan jecelahay mar alla markuu nabigu baxayana inaan la baxo markuu soo gelayana aan la soo galo oonan ka daba marin qaala anas wuxuu yidhi yaquulu abu dalxa wuxuu dhahaya inaka adiga allah la taclamu waad ogtahay yaa rabbi rabbiyo annahu shaniya yucjibuni inuu cajabgelinayo macnaha inaan jeclahay weeye an akhruja inaan baxo maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calay waslm idaa kharaja markuu baxo wa adkhula macahu la jirkiisa aan soo galo idaa dakhala markuu soo galo waqad uxtubistu waana laygu xabisay bimaa tara waxad arkaydo oo gabadhan fooshahayda ayaa i xabisay oo iga reebay nabigii sala allahu caleyh wasalam isla markuu saas yidhi isla markiiba farajaa ilaahay siiyey inuu ilaahay u meel mariyo wanaaggaas uu jeclaa oo ka caado dhigtay inuu ilaahay u fuliyo isla markiiba ilaahay xanuunkiiu ka dulqaaday umu sulaym taquulu ummu sulaym waxay leedahay yaa abaadalxa abaadalxo maa ajidu mma helayo alladii xanuunkii kuntu aan ahaa ajidu mid helayda xanuunkii aan mar dhoweed dareemaya hadda maba dareemaya waa abaadal nabad waa soco karaa isla markii saas leedahay yaa abaa dalxa abaa dalxo maa ajidu ma helayo alladii xanuunkii kuntu aan ahaa ajidu mid helayda indaliq tag nawadi faindalaqna waa tagnay bis magaaladii markay galeenba waa tanaa wa darabahaa umu sulaym waxaa qabtay almakhaadu fooshi xiina waqtigii qadime ay magaaladii soo galeen fa waladad way dhashay hulaaman wiilay dhashay fa qaalat lii waxay igu tidhi ummi hooyaday yaa anas anaso laa yurdicuhu wiilkaa nuuji maayo axadan qofna xataa taqduwa ilaa aad la kallahdo bihi wiilka calaa rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slm aad ula tagto wiilkan hun gurigiisa wax mari maayaan mana la habayo oo hun gurigiisa wax marayaa ma jiraan ilaa aad inta wado rasuulka ula tagto sala allahu caleyh wasalam waxay rabtaa waxa ugu horreeya hun gurigiisa gala inay noqdaan candhuufta nabiga sala allahu alay waslam timirta soo taabatay falamaa asbaxa markuu waa baraystay ixtamaltuhu waan qaaday yuu yidhi anas ibnu maalik faindalaqtu bihi wiilkii waxaan ula tegay ilaa rasuulilahi sala allahu alay slm wadakara wuxuu sheegay tamaam alxadiid xadiiska intii kale rasuulku ula tegey muxuu wataa huu yidhi timiruu wataa timirtii u calabshay waa ugu dhejiyey cabdullaahina waa u dhexshay wa can abi hurayrata waxaa laga wariya radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu alay waslm qaala wuxuu yidhi laysa shadiidu xoog badane ma ahan bisuracati qofka dadka legdida badan qofka nin alla ninka isqabtaanba dhinaciisa dhulka dhiga ninkaasu nin xoog badan ma ahan inamaa shadiidu xoog badane waxaa ah alladii qofka yamliku hana karo celi kara nafsahu nafsadiisa cinda alqadabi carada agteeda qof xoog leh qiimo badan ee xooggiisu qiimo leeyahay waxaa ah qofka naftiisa markay xanaaqdo aysan ka farabaxsan karin oo wax alla raalli ka yahay maan wax kale aan ku hadlaynoo naftiisa celiya oo aan samaynayn ficil alla uu ka caroodo oo qowl xun iyo ficil xunba iska ilaaliya markuu caroodo waxa weeyaan qofka noocaasa qof xoog leh ah muttafaqun calayh wasuraca bidami saadi saadka in la godaa la akhriyay iyo wafatxi ra ra-da in la kordhigo wa asluhu asalkiisu cinda alcarabi man qof weeye yasracu naasa dadka legda kaiiran in badan qofka nin walba isqabtaan dhinaciisa dhulku dhigaa la ihahdaa wa can sulaymaan ibni surdin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu sulaymaan ibnu surdi ayaa la yidhaahdaa jaahiliga islaamka ka hor waxaa la dhihi jiray yasaar nabigaas sulaymaan u bixiyey nin aad u qayr badan diin badan faadil ah ayuu ahaa cibaado badan qomkiisa sharaf ku leh kuufe ayuu degay markii ugu horreeyey ee waxa weeyaan sacad uu magaaladaa sameeyey dagaala kadibna lagu dilay waxa weeyaan waxaana la dilay waxaana la dilay iyadoo cumrigiisu ilaa sagaashan iyo saddex sano jira waa cumriye shan iyo toban xadiisuu nabiga ka wariya sala allahu calayhi wasalam shan iyo toban xadiis ayuu nabiga ka wariya uu ka mid yahay xadiiska nabigu yidhi alyawma naqzuuhum walaa yaqzuuna maanta kadib gaala nagu soo duuli mayda annagaa ku duulayna annagaa ku duulayna xadiiskaas ayaa ka mid ah wa can sulaymaan ibni surdin waxaa laga wariya radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sulaymaan kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya maca nabiya nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam wa rajulaani laba ninna yastabbaani waa iscaayaayeen laba nina iscaayayday wa axaduhumaa midkood qad ixmara weju wejigiisi ayaa gaduutay wejigiisii ayaa gaduutay waintafakhat wayna barartay owdaajuhu xawlmaridyadiisii awdaaji waxa la ydhaha labada halbowle oo surka labadiisa dhinac mara hunguriga labada dhinac ka mara geelana biyo buufiyaa la ydhahdaa waxa weeyaan dadkana waxa weeyaan xawlmaridyo marka labadaas halbowle ayaa bararay xanaaqal iyo indhihina waa gaduuteen faqaala rasuullah rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innii aniga la aclamu waxaan ogahay kelimatan kelimad kelimadaasoo low qaalahaa hadduu dhihi lahaa la dahaba uu ka tegi lahaa canhu xaggiisa maa yajidu waxa uu dareemayo kelimadaan anugu aqaanahu nabigu sala allahu alay wasalam hadduu kelimadaas dhihi lahaa wax alla wuxuu dareemayo oo macnaha xanaaqan iyo caradaanu ay ka baabi'i lahaayeen marka taas waxa weyaan waa wax carada lagu damiyo low qaala hadduu dhihi lahaa yuhi nabigu sala allahu alay wasalam acuudu billaahi ilaahan ka magan gala min ashaydaani shaydaanka arrajiim naxariista alle laga dheeriyey intaas hadduu dhihi laha kelimadaas dahaba waxaa ka tegi laha canhu xaggiisa maa yajidu wuxuu helayo faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen marka ninkii baa loo tegey ina nabiya nabiga sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi tacawad billahi ilaahay ka magan gala min ashaydaani shaydaanka arrajiim naxariista ilahay laga dheeriyey muttafaqun caleyh marka halkaasna waxaan ogaanay caradu shaydaanka xaggiisay ka ahaataa dawadeeduna waa inaad ilaahay ka maan gasho qofku markuu caroodo dhowr shay ayaa laga rabaa inuusan horta hadalka iska ilaaliyo maxaa yale waxaa dhacdaa kelmad care alle keenta adduunka ama dhib u keenta ama aakhirada dhib u keenta oo uu ka shanlaayo inuu ku hadlo marka hadalka waa la iska ilaaliya markaad carooto midda labaad ficilkana waa la iska ilaaliya hadduu xataa taagan yahay waxa sunna inuu fariisto hadduu fadhiyo xataa iska seexdo bal caradu intay baaba'aydo middeeda kale acuudu billahi min ashaytaan rajim uu yidhahdo ilaahay ka maan galo وعن معاذ بن أنس وحا لغا وري رضي الله عنه وعن معاذ بن أنس وحا لغا وري رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري من كظم قفكي قرية غيدا عرو والحال هو سو قادر أو أوده على أن ينفذه إنه فليه دعاه الله الله يرى سبحانه نستنى على رؤوس الخلائق ذاتك دحدود أغير يوم القيامة عن التقيامها حتى يخيره إلى الضرنسيو من الحور العين gabdhaha cadcad ee indhaha waanweyn lehe jannada jooga maa shaa wuxuu doono ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa waxaa ka mid ah qofka carooda oo caradiisa isagoo meel mari kara isceliyoon caradiisa meel mari oo qofkii uu u carooday aan waxba ku samayn isagoo awoodo inuu ka caarsado oo ilaah dartiisa iskaga daayo ilaahay wuxuu ku abaalmariyaa maalinka qiyaamaha dadka dhexdooda inuu uga yeero si loo karaameeyo oo ilaahay uu yidhaahdo marka qurulciintaasta dhex martid ka doora waxaad rabto waa arrin aad u weyn camal yar aana lagu helaa laakiin qof yeeli karaa yaroo qofku markuu caroodo inuu isceliyo qowl iyo ficil aan alla raalli ka ahayna uu iska ilaaliya waa wax ilaahay uu qofka siiyo wax oo qof walbaa yeeli kara maaha man kadama qofkii qariya qaydan caro walxaal huwa qaadirun uu awoodo calaa an yunfidahu inuu fuliyo dacaahu llaahu allah u yeera subxaanahu nasana calaa ru'uusi alkhalaa'iqi dadka dhexdooda alla uga yeela yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xataa yukhayirahu ilaa uu qiyaar geliyo door geliyo min alxuur lciini xuurlciinta maa shaa wuxuu doono rawahu daawuda wari watirmidiy wa qaala xadiiun xasanu waqad xasanahu albaniyu fi saxiixi jaamici sahiir wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula nina qaala ku yidhi linabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam awsinii ii dardaara nina nabiga uu yidhi wuxuu yidhi rasuulka allow ii dardaara markuu sidaas yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam laa taqdab ha carooni carada iska ilaali laa taqdab ha caroonin caradu waxa weeyaan waa naqsaqaatu shaydaan shaydaan shuqayntiis uu ku shuqaynaayo weeye marka laa taqdab laba macnaba waa tahay marka hore horta inaad iska ilaalido waxa carada asbaabaha keenaya inaad ka fogaato hadday dhacdo inaad carootana caradaas inaadan fulin oo waxa weeyaan qowl iyo ficil alla carageliya inaadan la imaan faradada ninkii waa ku celceliyay miraaran marar badan rasuulka alla ii dardaaran uu dhowr goor ku celceliyay qaala wuxuu yidhi nabigu laa taqdab ha caroonin rawaahu lbukhaariy kelimad kale uguma darin waxay tusaydaa xumaan dhammaanteed waxaa looga badbaadaya inay tahay carada layska ilaaliyo wanaag dhammaantiisna lagu gaarayo marka inay tahay asalka fasaad oo dhan carada qofku markuu carooduu muslimka laaya qofku markuu carooduu qofku u caraysan yahay caaya qofku markuu carooduu qofku u caraysan yahay xanta xarada balaaya oo dhan uu ka timaadaa وعن أبي هريرة وحلي وري رضي الله عنه قال أبو هريرة وحيري قال رسول الله رسول الله وحيري صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء امتحانك كمسول بالمؤمن قفك منك مؤمنك إيا والمؤمنات قبض مؤمنات في نفسي نفسي سألقوا امتحانه أساق تشرو فقري والول عبسي وولدي عرورتي سألقوا امتحانه cunug waxa weeyaan cunug mid dhinta mid jirada mid aan toosnayn oo waxa weeyaan baadiyooba oo qalbiga ka xanuujiya waxa weeyaan in dhowr nooca lagugu imtixaani caruurtaa lagugu imtixaani wa maalihi maalkiisa lagu imtixaani mar waa baabi waa la dhici mar waa guban mar waa la xadi mar markabaa la degi kulli waa laisku imtixaani qofka muuminkaa saas ka suulima marba meelaa lagu imtixaani ninka muuminka ee gabadha mu'minadda mar naftooda xanuunsan ayagaa walbahaarin ayagaa waxa weeyaan mar gablanay noqon ma oo ilmaan la siin wa waladihii mar carruurtaa lagu imtixaani mid xanuunsada mid dhinta mid baadiyooba wa maalihi maalkiisa lagu imtixaani xataa yalqa allah intuu ilaahay kala kulmo tacaala sarreeyey walxaal maa calayhi qofkaas muminka korkiisa aysan ahanin khadiyatun halgef hal dembi murugadaas iyo walwalkaas iyo dhibaatadaas ayaa dunuubtii o dhan alla ku baabiina markaas hal dembi isagoon saarayna alla hortegi ilaahay naga dhigo kuwa ilahay hortaga ayagoon gef lahayn rawaahu tirmidiya wariye wa qaala wuxuu ihi xadiidun xasanu saxiixun waqad saxaxahu اlalbaniyu fi saxiixi jaamici sagiir وعن ابن عباس وحل ولي رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وحيري قدم وحا سوغلي عيينة بن حصن waa soo ogaanay cuyaynatun xisni waa nabadoonkii waxa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam uu siiyey boqolka halaad yowm alxunayn oo fadxulmaka islaamay waxa weeyaan cuyaynata min xusni alfazaari a la yidhaahdaa nabadoonuu ahaa nabadoon ayuu ahaa marka mu'alafat lquluubkiiu ka mid ahaa reer baadiye iska ad adagna waa ahaa marka markii dambe nabiga ilaahay oobsadayna dadkii ridoobay ayuu ka mid ahaa abubakar ayaa loo keenay isagoo maxbuusoo lasoo qabtay waa islaamay waa uu sii daayey markuu sii daayey marka nabadoonkiisuu iska ahaa waana taasna waxay kutusaydaa qaabka murtadiinta uula dhaqmay abubakar sidiiq radia allahu canh oo murtadka hadda inta lala dagaalamayana hadduu ku dhintana nasiibkiis haddii lasoo qabtana toobad keen ayaa la leey waana waajib masaas la yidhaahdaa ee iska dil ma aha fanazala wuxuu ku soo degay cala bni akhiihi wiil uu adeer u yahay walaalkiis dhalay oo la dhihi jiray alxori ibni qays alxori ibni qays ee xaafid ahayo shuurada cumar ibnu khadaabna ka mid ahaa ayuu kusoo degay alxori ibnu qays ibnu xusni alfazaari aa la dhihi jiray wa kaana xori ibnu qays wuxuu ka mid ahaa min annafari kooxdii alladiina kooxda yudnihim uu soo dhoweyn jiray cumaru radia allahu canhu oo uu la tashay jiray wa kaana alquraa'u dadka qur-aanka yaqaana waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumara cumar majliskiisa dadka jooga u saaxiibka ah radia allahu canhu wa mushaawarati dadka uu la tashada kuwaas ayay ahaayeen kuhuulan garmadow kaanuu ha ahaadeen ow shubanan ama dhallinyaro ha ahaadeen cumar dadka oo ula fadhiista oo ula shuureeyo waa dadka qur-aanka yaqaan ilaa qur-aanku waa cilmiga ugu sarreeya mu'miniintu ay haystaan maaha lafdi dad iska akrinaayo saxaabada iyo taagiyaalka dadka qur-aanka yaqaanu dadka ugu cilmiga badanay ahaayeen saas darteeda dadka cumar uu la shuuray jiray waa dadka ugu cilmiga badan saxaabada ee adduun iyo aakhira waxay ku hagaagayaan garanaya kuwaasay ahaayeen taas marka waxay kutusaydaa imaamka muslimiinta ama madaxweynaha muslimiinta dadka la raba inay shuurada u noqdaan waa dadka ugu cilmiga badan dadka muslimiinta markaas jooga ee ilaahay waxyigii uu soo dejiyey ugu oqoonta badan ma ahan caamo iyo calmaaniyiin iyo waxa weeyaan kuwo islaamnimadooda shaki ku jiro iyo gabdho ilaahay xuduuddiisii ka tallaabay inuu shuuro ka dhigto ma ahan ka dhigashadaasna waxa weyan adduunka iyo aakhirada labadaba ay ku fasaahadayaan ilaahay in looga toobad keena waa aaday u wanaagsan tahay wa kaana alquraau waxay ahaayeen dadka qur-aanka yaqaana asxaaba majlisi cumara cumar ibnu khadaab majliskiisa kuwa u saaxiibka ahe joogay ahaayeen radia allahu canhu wa mushaawaratii kuwa la tashaday ahaayeen kuhuulan garmadow kaanuu ha ahaadeen aw shubaanan ama dhallinyaro fa qaala marka cuyaynatu bnu xusni alfazaariya wuxuu ku yidhi libni akhiihi wiilkii walaalkiis dhalo adeerka u ahaa yaa bna akhii adeer laka wejun sumcadaa kuugu sugnaatay cinda haada alamiiri amiirkan amiirkan sumcadaad ku ag leedahay fasta'din lii ii idan weydii calayhi korkiisa inta u tagtid iiga soo idan qaad inaan u imaado u soo galo adaa sumcad ku lehe fasta'dana waa u idan weydiiyey wuxuu yidhi adeerkayaa ku raba ee ninka la dhihi jiray cuyaynat bnu xusni faadina lahu waa u fasaxay cumar halla keenuu yidha soo galo falamaa dakhala markuu soo galay qaala wuxuu yidhi cuyaynat bnu xusni hii ii waran yabna alkhadaab ina khadaab bal waran hiidu waxa weeyaan waa ismu ficil amaar waa kelmad cara tusaydo iyo goodi camal bal waran weeye waa kelmad oo cara tusayda weye kelmad caraw tusayda xooga hanjabaad camal ku jirto i bal waran yabna alkhadaab ina khadaab uu yidhi waa amiirkii mu'miniinta fa wallaahi allaan ku dhaartay uu yidhi waxaa dhaha odagii nabadoonka cayynatun xisni fa wallaahi allaan ku dhaartay maa tucdiinaa nama siidid uu yidhi aljasla wax weyn wax weyn ma bixidid amiir walaa taxkumu kumana xukuntid fiina dhexdeena bilcadli cadaaladna naguma xukuntid waa cumar ibn khadaan sidaas ninka la leeyahy amiiru lmu'miniin adduunka korkiisa umaradii soo maray bacda nabiyi sala allahu calayhi wasalam kuwii ugu cadaalad badnaa ayuu ahaa adduunka korkiisa dadkii soo maray nabiga ka gadaal sala allahu calayh wasalam iyo abuubakarna waa axadkii ugu fadliga badnaa ee nabigu uu yidhi sala allahu calayi wasalam fitnada iyo ummatun maxamed waxa u dhexeeya waa cumar waa casharatun mubashiriina biljannuu ka mid yahay waa saxaabiguu nabigu yidhi sala allahu alay slam hadduu waadi maro shaydaanku waadigaas kuma soo dhiirada mana mari kare waadi kalu mara cumar ibnukhadaab waa cumar faaruuq xaq iyo baadilka alla ku kala saaray haddana sidaasaa loola hadlaya saas darteeda dadka wa xukmina dadka cadaaladda ka shaqayna dadka diinta mas-uulka ka waxa weeye waa inay ogaadaan dadkao dham inaysan raalli ka wada ahaanin laakiin raallihaansho dadka lama gaara lamana raadiyee ilahay raallihaanshadiisa inay raadiyaan iskana safraan taas ayaa taasna la rabaa sababtoo cumar ibnu khadaab iyo nebi moxamed haddii la leeyahay cadaalad ma adnaan samayn qof ka dambeeyo banu aadana oo dadka odhan ka raalli noqonayaan inuusan jirina xaqiiqaha ayaan la raadin laakiin ha la raadiyo allah inaad raalli uu kaa noqdo ood ilaahay xuduuddiisa ilaalido qof walbaoo hebel caadil ma ahan yidhahdana warkiisa in la qiimeeyo ma ahanoo la bodboodiyo la yidhaha hebel caadil ma ahanoo hebel iyo hebelaa sheegay qof waxa weyn dadku ka wada raalli noqonayaan ma jiro faqadiba cumar cumar waa carooday radia allaahu canhu xataa hama ilaa uu damcay an yuuqica inuu ku rido bihi cuyayna alcuquubata cuquuba inuu ku rido mafcuulka la iska xadfo an yuuqica inuu ku rido bihi ninka la ihahdo cuyayna shayan min alcuquuba wax cuquuba inuu ku rido damco ciqaabo ila waa ninkan waa dulmiyey markuu sidaas damcay oo carooday fa qaala lahu wuxuu ku yidhi alxuri ibnu qays oo wiilkii uu adeerka u ahaa qora ibnu qays yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodo ina allaha ilaahay tacaala sarreeyey qaala wuxuu ku yidhi linabiyi nabigiisa sala allahu calayh wasalama khud ilcafwa cafiska qaado cafiska mar walba qaado wa'mur dadkana far bilcurfi shayga wanaaggiisa leeqaan wanaagga dadka u sheeg wa acrid ka jeeso can iljaahiliina jaahiliinta saas allaa yidhi wa ina haadaa ninkaanuna min aljaahiliinu ka mid yahay qof muslimka marka jaahil aad tahay waa la dhihi karaa hadduu jaahil yahay wallaahi allaan ku dhaartay uu yidhi saxaabiga xadiiska warinay oo ah cabdullaahi bni cabbaas weeye wallaahi allaan ku dhaartay maa jaawasahaa kelimadaas kama gudbin cumaru cumar maa jaawasahaa kelimadaas oo aayadda qur-aanka wey jaazahaa haadu aayaddii u laabanay maa jaawasahaa aayaddii kama gudbin cumaru cumar xiina waqtigii talaahaa aayadda uu akhriyey xor ibnu qays wa kaana cumarna wuxuu ahaa waqaafan mid istaagid badan cinda kitaabillahi kitaabka alle agtiisa tacaala sarreeyey allaha sarreeya kitaabkiisu ag taagnaa jire xaggii xagga uma gudbi jirin marka qof kasta oo muumin ah ilaahay rumaysan sida laga raba waa nuucaas marka laydha ilaahay ka baq ilaahay sidaasuu yidhi wax alla wixii naftiisu ay rabto xumaanah inuu ka joogsado ilaahay weynaa subxaana wa tacaala amarkiisana uu qaato ilaahay weynaa subxaana wa tacaala dartiisna uu u sabro waxa weeyaan qur-aankuna uu qofka celi karo wixii uu rabay uu ka celi karo qur-aanka xadiisku sidaas weeye iimaanku rawahu lbukhaari weeye can ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi inahaa arrintu waxa weeye satakuunu bacdii aniga gadaalkay waxaa ahaa doonta aharatun eh aharada waxaa la ihahdaa shay ummad ka dhexeeya qof inuu la gooni noqdo aharatun eh ayaa ahaa doonta iyo sadbursi iyo irmaan waraabsi waxa weeyaan wixii muslimka ka dhexeeyey oo dad gooniyuhu iska waxa weeyaan haystaan oo ay waxay ku tasarufayaan wa umuurun arrimaha aniga bacdigay ahaa doona arrimahaasoo tunkiruna aad inkirtaan ood la yaabtaan macnaha sharciyan inay xaaraan u tahay aad dareemaydaa qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka allow famaa ta'muruuna maxaadna amraydaa dadka madaxda ah markaan aragno ee hantidii muslimiinta ku tasarufaya tasaruf aan sharci ahayn oo xaqii dadka ka dhexeeyey la gooni noqonayo ayagu keligood waxa weyn iska qaadanaya ehelkooda siisanaya famaa ta'muruuna maxaadna amraydaa markaan aragno ma dhihin nabigu la dagaalama u fiirsada qaala nabigu wuxuu yidhi tu'adduuna waad gudanaydaan alxaqa xaqa alladii xaqa calaykum korkiinna ahaaday xaqa madaxda muslimiintu inay ku leeyihiin oo inaad addeecdaan ah xaqaasaad u gudanaydaan kaanagiina wa tas'aluuna allah allaad weydiisaydaan alladii xaqii lakum idinka idiin sugnaaday xaqiinnii oo idinku aad lahaydeenna allaad weydiisaydaan waa sabraydaan ee la dagaalami maydaan sidaasaa nabiga hadyigiisu ah waana bukhaari iyo muslim muttafaqun calayh walaharatu ahara waxaa la yidhaahdaa alinfiraadu la gooni noqosho bishayi shay lala gooni noqdo caman qofna lagala gooni noqdo qofkaasoo lahu uu u sugnaaday fiihi shayga dhexdiisa xaqu xaq qof shaygan xaq ku leh inaad adugu kaligaa isticmaasho taasaa la yidhaha ahara marka hantidii muslimiinta ka dhexayday waxaa dhici doonta madaxdu inay aakhiru zamaanka ayagu sida hantidooda iskaga isticmaalaan dadkiioo ka baaba'aya laakiin nabiga sala allah alay sl uu saas markaad aragtaan idinku xaqaynu ku leeyihiin siiyo adeeca laakiin xaqiinni allah weydiista madaxdana wax lagu hagaajiya waxa ugu fiican waa ilahay in loo tuugo ilahay inuu hagaajiyo waan diinkaas ilaahayna si nusxiya loogu sheego shacabkana la dhiso ood shacab alla ka baqa markay noqdaan siday salafku dhihi jireen kamaa takuunu yuwallaa calaykum sidaad noqotaana ilahay madax idinkaga dhigaya cumaalukum acmaalukum madaxna waxa ininuhu waa camalyaalkiina saasay dhihi jireen salafku waxa weeyaan sida caqiidadiinna iyo cibaadadiinna iyo salaadiinna iyo dhowrsanaantiinu tahay madax nuucaas ka tarjamayda alla iniin dhiibaa dadku markay islaaxaan wanaagsanaadaan ilaahay madax fiican u dhiibaa dadku markay xumaadaan ilaahay weynaa xumaantoodii madax u dhigantu ilaahay ku ciqaaba wakadalika nuwallii bacda aalimiina bacd bima kanuu yagsibuun ilahay weyna wuxuu leey saasaan ugu sallidnaa oon weli uga dhignaa daalimiinta gobolkood daalimiinta kale waana dunuubtaay shaqaysteen dunuubtaay shaqaysteen darteed ilaahay daalim qof ah madax fiican uma dhiibo adoo daalim ah oo shacabkii fasaadsan yihiin caqiidadooda cibaadadooda minhajkooda waxa weeyaan fisqigooda dulmigooda hadday yidhahdaan madax fiican allaha na siiyo waa waxaan xaqiiqo lahayn dariiqeediina kuma socdaan wa can abi yaxya waxaa laga wariyey usayd ibnu khudayr radia allaahu canhu abi yaxya kunyadiisa ayaa la yidhaahdaa usayd ibnu khudayr radia allahu tacaala canhu waxa weya waa ansaari waa aws waa ashhali jufada laydhaha u ka sii yahay wuxuu islaamay sacad ibnu mucaada hortiis uu islaamo markii muscab ibnu cumayr nabigu madiine u soo diray baycat alcaqabati aluulaa kadib muscab ibnu cumayr markuu soo diro madiine tagiro dadka diinta bar markaas ayuu islaamay aad ayuu u karaamay jiray abubakar sidiiq qofna kama hormari jirin baycat alcaqaba ahaaniya ayuu ka qayb galay nabadoon reer bani cabdilashal ayuu ahaa waxa weeyaan uxud iyo in alla intii ka dambayday ayuu ka qayb galay nabiga sal allahu calayh wasalam markuu walaalaynayey ansaarta iyo muhaajiriinta wuxuu walaalayey asaga iyo zayd ibnu lxaarisa saxaabada raggii ugu codka qurxoonaan qur-aanka markay aqrinayaanu ahaa ragga ugu caqliga badan ee asxaabu ra'yiga ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu ilaahay raadi ha ka noqdo toban iyo sideed xadiisuu nabiga ka wariya sala allahu calayhi wasalam toban iyo sideed xadiis ayuu nabiga ka wariyaa usayd ibnu xudeyr waxaa la oofsaday bisha shacbaan sannaddii labaatanaad amiiruulmu'miniin cumar ibnu khadaab markuu ahaa cumar ayaa sariirtii meydkiisa soo qaaday ilaa uu baqiic soo dhigay oo ku tukaday halkaas ayaana lagu aasay markaasuu dardaarmay waxa weeyaan cibaado inuu ku jiro kale iyo inuu faraskiisa wato jihaadka aado sidaas ayaa dhaqankiisu ahaa habeenka markuu salaatuleylka tukanayo malaa'ig ayaa samada ka soo degi jirtay oo qur-aanka dhegaysanaysa marka markuu dardaarmay wuxuu ka dardaarmay afar kun oo diinaaroo dayna in lagu leeyahay marka cumar ibnu alkhadaab radia allaahu canhu ayaa baxshay oo waxa weeyaan timirtiisii miraheediiu afar sano gadaayuu ka baxshay marka dad aakhira u nool ah oon adduunyo u noolayn ayuu ahaa wacan abi yaxya waxaa laga wariy sayd ibni khudayr radia allahu canhu ana rajulan ninkaas min alansaari ka mid a qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow alaa tastacmiluunii ma waadan ishaqaalayni oodan mas-uul iga dhigayno meel ii dhiibayn weye meel ma waadan ii dhiibayn nabigana dhaqankiisa waxa ahaa qoof yiraa jaga ii dhib umaba dhiibi jirinba waaba ku dhaara jira nabigu wallaahi laa nuwallii hada alamra man talabahu wallaahaanaan u dhiibayn arrintan muslimiinta oonaan jaga muslim u dhiibayn qofkii soo dalbada ama aan aragno isagoo xoogaa xataa ku dadadaalayo le haddee shaqadaas dad aan ehel ahayna iska hayee haddee shaqadaas anuu sidaan u aqaano iyo haddii qofka lagaba dareemo waxa weeyaan looba dhiigi maayo jaga muslim alaa tastacmiluuna mawaadan shaqaalaysiinayn kama stacmalta fulanan wa fulaan hebel iyo hebel saad u shaqaalaysid waxaad mooddaa inuu sidii in nabiga sal allahu ala slm dad gooniya uu jagoyn u dhiibay oo uu sadbursi samaynayo sideediio kaleta hadal camala laga fahmi karaa fa qaala nabigu wuxuu yidhi innakum idinka hadda ma jiro sadbursi iyo eex ma jirtee innakum idinka satalqawna bacdiga aniga gadaalkay aad la kulmi doontaan aharatan eex ee fasbiru markaas aad la kulantaan sabra oo haddaad eex aragtaan ha dagaalaminine sabra xataa talqawna ilaa aad ila kulantaan cala alxawdi xawdka ilaa aad igala kulantaan muttafaqun calayh wa useyd bidammi hamze hamsada waa la godaa wa xudayrna bixaa'in muhmala waa xa aan dhibic lahayn madmuunatin oo la goday iyo wa daadin mucjama daad dhibic leh maftuuxatin oo la kor dhigay wallaahu aclam wa can abi ibraahim waxaa laga wariya cabdullaahi bni abi awfa radia allaahu canhuma ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fii bacdi ayaamihi maalmihiisii gobol ka mid ah allatii maalmihii laqiya uu la kulmay fiiha maalmahaas dhexdooda alcaduwa cadowga maalmihii uu dagaalada galay maalmo ka mid ah intadara nabigu waa sugay xataa idaa maalat ishamsu qoraxdii markay cirka dhexbartankiisa ka leexatay qaama waa istaagay nabigu fiihim dadkii muslimiinta dhexdoodu ka istaagay nabiga sal allahu alay waslm badanaaba duulaanka markuu galaayo dagaalka gelinka horuu geli jiray aroorta salaada subax markii la tukado dadku waxa weyn saaka ay soo tukadeen markaas nasriga alle rajo weyn ayuu laga leeyahay haddii waxoogaa daahana waa u kaadi jiray ilaa duhurka la tukado dabayshu soo baxdoo nasriga alla soo dego xataa idaa maalat ishamsu qoraxdu markay iilato qaama nabigu waa istaagi jiray fiihim qaama waa istaagay nabigu fiihim saxaabadii dhexdooda faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dado laa tatamanaw ha jeclaysanina liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha jeclaysanina allow yaa la kulma allow yaa margaala i horgeeya baqbaqbaq waxaasu waxa weeyaan nabigu wuu ka digay mana ahan sifada mu'miniinta wasalu llaha alla weydiista alcaafiyata balaayal-aan balaayaalaan alla weydiisa allow nabadgeliyaan ku weydiisan allow cadow ha nagu sallid allow hanaga horkeeni saasaa ilaahay laga tuugaa fa idaa laqiitumuuhum laakiin markaad la kulantaan oo arrintaas dantu ay keento fasbiruu markaas sabra markaas cararinina laakiin marka hore inaad tuugto may waclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha hoosyaalkooda hooseeday ku taallaa harka seefta aad kor u qaadaydo meesha ka hoosayday ku taallaa macnaha ku sabra dilka lagu dilayo iyo dilka aad gaalka dilaydo halkaasaa jannadii taallaa uma qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allaahuma allah munazila alkitaabi munzila alkitaabi dheh allihii kitaabka soo dejiyow kitaabkan qur-aanka ee nala ku eedeeyoon u eedownay allihii soo dejiyayo wa mujriya asaxaab allihii daruurta socodsiiyo wahaazima alaxzaab gaaladii isbahaysatay allaha jebiyo ihzimhum allow gaaladan jebi wansurnaa calayhim allow nooga gargaar saasuu ku ducaysa taasna waxa weeye marka muslim iyo gaal isku saftaan waxa weeye ducada waa mustajaabo marka dagaalku bilaaba markaas waa la duceeya wansurnaa calim allow nooga gargaar muttafaqun calayhi wabillahi towfiiq halkaasuu baabkaas baab safrna noogu dhammaaday wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed